wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ee dhinaca amnigu ay aada u degan tahay iyadoo la filayo in maanta halkaas ay ka qobsanto doorashadii xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed khadka telefoonka ee magaalada baydhabo ayaan intii aanaan istuudiyaha soo gelin in yar ka hor kula xidhay wariyaha v o e da ee magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosan ugu horreyn weydiiyey sida xaaladda amniga magaalada uu hadda yahay
aad baad umahadsantahay sandheere jawiga guud ee magaalada baydhabo ayaa kuwa beriistay jawi aada u wanaagsan iyadoo saacadaha soo socda ee maantana la filayo magaalada inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba la sugayay habeennimadii xalay ciidamo fara badan oo dowladda etoobiya iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo iskaashanayay ayaa waxaa lagu arkayay xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo amniga magaalada sugayay sidoo kale saaka waddooyinka ayay taagan yihiin ciidamadaasi iyadoo socodka gaadiidkana hakad la geliyay saakay sababa doorashada la filayo in maanta ay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa iyo hadda musharaxiinta xilkaasi u taagan ee u tartamaya waa shan musharax oo u tartamaya ama loolan ugu jira xilka madaxweynenimada maamulka koonfur galbeed waan gartay ma jiraan dad korjooga oo dusha ka eegaya doorashada ha ahaadaan hay-adaha bulshada rayidka amaba ha ahaadaan kormeerayaal wadamada dibadda ka imanaya sida mas-uuliyiin guddiga ka tirsan ay noo xaqiijiyeen waa la filayaa dad horjoogtaha inay kasoo qeyb galaan doorashadani saacadaha soo socdo ka dhacaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale waxaa xusid mudan in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalkana ay goobjoog ahaan doonaan doorashada waxaa gelbii dambe shalay soo gaaray magaalada xildhibaano fara badan oo dowladda federaalka ka tirsan kuwaas iyagana qeyb ka naqanaya doorashada dhacaysa waan gartay waxaan ognahay in maamul goboleedyada kale markaan eegno in xilka madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale loo tartamo doorashada maanta ma ku jiraa xilka madaxweyne ku-xigeenku doorashada maanta kuma jiro tartanka xilka madaxweyne ku-xigeenka waxaa loo tartamaya oo keliya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed afartan sano soo socota cidda hogaamineysa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka sida dastuurka koonfur galbeed uu dhigayo uu yahay magacaabis oo uu soo magacaabayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee markaasi la doorto waan gartay waan ogeyn mukhtaar in ay qalalaasi ka jiray magaalada maalmihii lasoo dhaafay inkastoo xilliyadii dambe ay qabowday marka jawiga guud iyo rajada laga qabo in doorashadan ay nabad ku dhammaato haddaad nooga warantid wax qalalaaso ah ma jiraan haatan doorashadana waxaa la filayaa in jawi wanaagsan ay ku dhammaato iyadoo xildhibaanada koonfur galbeed guddiga doorashada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeedba ay olole xoogle ugu jiraan sidii doorashadan si nabada ay ugu dhici laheyd waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey socday kulamo xildhibaanada lala lahaa oo ku aadan sidii doorashadan si nabad ay ugu dhici laheyd sidoo kale mas-uuliyiinta amniga ayaa isku xilqaamaya iyaguna sidii guud ahaan amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay loo xaqiijin lahaa si doorashadu ay si nabada ugu dhacdo waan gartay waxaa shalay kulan dhex maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan marka bal sida kulankaasi looga arkay magaalada baydhabo iyo guud ahaan deegaanka koonfur galbeed iyo sida xaaladihii kacsanaa ee ugu dambeeyey ee arrintaasi ay u qaboojin karayso runtii kulankaasi aada ayaa looga soo dhaweeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalmihii lasoo dhaafayna magaalada waxay ahayd mid si weyn loo hadalhayay khilaaf ka hareeyey mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyadoo dadka magaalada baydhabona ay aada ugu hamuun qabaan in mas-uuliyiinta dowladda federaalka ay ay xaliyaan khilaafaadkooda islamarkaana heshiis uu dhex maro waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalka laga filayaa inay isku aragti ka noqdaan doorashadan la filayo in ay maanta ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh wariyaha v o e da magaalada baydhabo oo khadka telefoonka goordhoweyd iigu warramayey